sidaan waa mahadsan tahay saakay sagaalkii aroornimo markay saacadda ahayd iyo qadar dagaba ayaa laba qarax oo ismidaamina waxay ka dhaceen xarunta dawladda hoose magaalada gaalkacyo qaraxa koowaad waxa uu kaaruhu kasoo galay xarunta dhinaca galbeedka ama qorxudhaca waxa uu dhulka dhigay xafiisyadii dawladda hoose intoodii badnayd oo burburiyey iyo weliba dhismayaal ganacsi oo iyaguna halkaas ku yaalay oo dhawaana halkaas laga dhigtay kadibna ciidanka dawladda hoose banaanka ayay usoo baxeen dadweyne tira badan ayaa meesha kusoo yaacay ciidankii iyo dadweynihii oo iyaguna dhooban xarunta ridooda barxadda weyna ku taala oo xerobayax meesha la yidhaahdo oo dhawaan suuqyo halkaa laga dhisay ayaa gaari kale oo nooca loo yaqaano noohada oo ordaya soo dhexgalay ciidankiibaa xabada ku furay xabadii kuma uusan joogsan ciidankii uu soo dhexgalay kadib halkaas isku qaxiyey dhimasho iyo dhaawac aada u tira badan ayaana halkaasi ka dhashay
waan gartay bal khasaaraha intee la egyahay dhimasho ama dhaawac sidoo kale wararka sheegaya in maamulkii deegaanka qaarkood ay waxgaareen iyana maxaad nooga faahfaahin kartaa
dhimashada laba isbitaal oo ku yaala magaalada gaalkacyo oo isbitaala ugu waaweyn oo isbitaalka dawladda waxaa la geeyey laba iyo toban qof oo dhimashaada la keenay isbitaalka dagacade oo ah isbitaal gaar loo leeyahay isagana waxaa la keenay todoba qof oo dhimashaa mar dambana qof kale ayaa ku dhintay ilaa hadda inta la qiyaasayo dhimashada waxa weye labaatan qof weeye daawucuna waa ilaa soddomeeyo waa u ka badan yahay wax mas-uuliyiin oo ilaa iyo hadda aan ka ahayn saraakiil ka tirsana ciidanka dawladda hoose oo meesha ku dhintay way jiraan laakiin wax kale oo dawladda ka tirsan oo dhintay looma sheegin wararku waxay sheegayaan in taliyihii ilaalada deegaanka ama taliyihii mileshiibiyada uu goobta ku geeriyooday goordhaweydaan tagay isbitaalka dhagacade dadweyne joogay qaarkood waxay ii sheegeen in sarkaalkaasi uu dhuugan loola jiro inuu kamid yahay dadka dhintay waa ay xaqiijiyeen warkaas
duqii degmada gaalkacayna waxaa la hadal hayaa in ama uu dhaawacmay ama uu geeriyooday baa laisku dhex wadaaye isna bal maxaa xaqiiqo ood nooga sheegi kartaa
duqa waxa haba yaraatee dhaawaca soo gaaray ma jirta waa uu nool yahay waa caafimaad qabaa indhahayga ayaa saaray wuuna joogaa wax dhibaato soo gaaray ma jiraan waan gartay hadda marka jawigu sidee yahay goobihii wax ka dhaceen iyo bal xaaladda ka waran wararka qaar xataa waxay sheegeen in ciidamo hubaysan ay gudaha u galeen oo dagaalamayey iyana bal wararkaas iyo jawiga guud bal maxaad inoogu soo gabagabayn kartaa
ma jiraan wax ciidamo aha xarunta dawladdaas gudaha u galay labada baabuur laba nin baa kala watay oo meesha maydkoodii u yaallo labadaas nin baana isku qarxiyay baabuurtii ay wateen jawiguna runtii hadda weli waa ukacsan yahay oo baabuurta ayaa soo maraysa dhaawaca welil ee la guraya xataa haddar waxaa laga sheegay ismayaashii burburay qaybo kamid a cagafyo inay kasoo gureen dad dad meyda inay kasoo saareen